halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ifmida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah kowda bisha abriil sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno xaaladda waxbarashada dhallinyarada ee degmada galdogob ee gobolka mudug waxaa jirta fursado aad u badan oo waxbarashada ah oo ardadu helaan waxaana jira dad badan oo fursadahaas aad uga faa'idaysta degmada dadka ku nool oo dhallinyarada inay u dareeraan waxbarasho dugsi dhexe dugsi sare heer jaamacadeed
kaalmihii nabi ammaanka iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu hortago talaadadan maxkamad ku taala magaalada new york taas oo ka dhigan in markii ugu horeysay qof madaxweyne ka soo noqday dalkan maraykanka la xiro trump ayaana isaga iskii u tegi doona maxkamadda ku taala magaalada new york iyadoo dacwad lagu soo oogay kiisaska lagu soo ogay trump ayaa waxaa ka mid ah lacago ka badan boqol kun oo dollar oo uu siiyey gabar jisha aflaanta galmada ee lagu magacaabo stormy daniel taas oo uu ugu talagalay inay aamusto ama si aysan u sheegin galmo ay sheegtay inuu la sameeyey donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka ayaana lacagta gabadhan siiyey sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii markaas oo uu socday ololihiisii doorashada madaxtinimada taasoo markii dambe uu isaga ku guulaystay qareenka trump ayaa sidoo kale qareenkii hore ee trump cohen ayaa golaha koongareska horey ugu sheegay in lacagtaasi oo boqol iyo soddon kun oo dollar ay jirto oo la siiyey daniel stormy trump ayaana waxaa markaasi horey u sheegay in mar dhow la xiri doono siddeed iyo tobankii bishan ayuuna ka hadlay xarigga trump ee la filayo talaadada ayaana waxa uu kusoo aadayaa iyadoo uu ku jiro ama uu loolan ugu jiro doorashada madaxtinimo ee sanadka doorashada madaxtinimada ee soo socota isagoo safka horena kaga jira musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee tartanka adag la geli doona xisbiga dimuqraadiga wixii warar ee kusoo kordhana waan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha taiwan tesai in wen ayaa booqasho ay uga bilaabatay guatemala taasoo qeyb ka ah booqashooyin ay ku tegeyso gobolka bartamaha america ujeedada booqashada tesai in en ayaa ah mid ay ku xoojinayso isbahaysiga dalkeeda uu kala dhexeeyo dalalka gobolka shiinaha saameynta aan ku lahayn tisia wing ayaa waxay wadahadal la yeelatay dhigeeda alekhandro gamatey iyada oo booqanaysa meelo ka tirsan dalkaasi tisia ing waxay booqasho ku tegi doontaa oo kale balesia halkaas oo ay kula kulmi doonto ra-iisul wasaaraha john aboreno isniinta kadibna waxa ay dib ugu laaban doontaa taiwan iyadoo lagu wado inay la kulanto afhayeenka aqalka wakiilada ee mareykanka kevin mccarty booqashada madaxweynaha taiwan ayaa kusoo beegantay maalmo un kadib markii honduras oo ah dalka ay jaarka yihiin guatemala uu xiriirka u jaray taiwan isagoo raacay wadadii dalalka nicaragua el salvador dominican republic panama iyo costa rica isbedelada xulafada taiwan ee shiinaha u wacday waxay kusoo beegmaysaa ama ay kusoo beegmaysaa xili markaasi lacago mashaariica looga ballanqaaday dalka shiinaha dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal haddana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
inti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka hadduu eebba idmo waxa uu idinkaga imaanayaa degmada goldogob ee gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana barnaamijka madasha dhallinyarada idinkaga soo jeedin doona galdogob toddobaadkan barnaamijka hadduu eebba idma waxaanu kaga hadli doonaa doorka dhallinyarada waxbarashada degmada galdogob iyo dadaalada ay wadaan waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qeybgeli doonaa guddoomiyaha ardada iskoolka caynu shamsi oo ku yaala degmada galdogob axmed cabdiweli maxamuud iyo muumin jaamac ciise oo ka mid a ardayda wax ka barata degmada galdogob sidoo kale barnaamijka waxaa marti iigu ah samawada cirociro oo ah guddoomiyaha ardada jaamacadaha magaalada muqdisho oo asna barnaamijka marti iigu ah dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e-da aada mahadsantii dhammaantiin aan ku hormaro guddoomiyaha ardada caynu shamsi axmed cabdiweli bal marka ugu horeysa si dadku faham guud uga helaan waxbarashada heerka waxbarashada degmada goldogob halka ay mareyso iyo bal muddooyinkii ugu dambeeyay dadaalada dhallinyarada ay wadeen
waa mahadsan tahay mudane aad baan ugu mahad celinayaa idaacadda v o a oo janis aada u muhiimana siisay haddaan kasoo gudbo mahadcelinta haddaan ka waramo waxbarashada deegaanka iyo sqaabka iyada oo u horumarsan tahay maasha allah horta degmadu heer waxay joogtaa maantay aada iyo aada muhiim u ah waayo aad bay waxay uga hormardhay dhanka waxbarashada waayo hadda waxaa jirta fursado aada u badan oo waxbarashada ah oo ardadu helaan waxaana jira dad badan oo fursadahaas aada uga faa'iideysta walow ha yaraato dadka macnihii waktigooda uu badan yahay laakiin aana awoodin tabartooduna aysan aysan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada laakiin hadda waxaa ka qaalib ah sidaan la soconno xoogaha badankoodana ku hayno degmada dadka ku nool oo dhallinyarada inay u dareeraan waxbarasho dugsi dhexe dugsi sare heer jaamacadeed daraasaad badan oo aan samaynayna waxaan ku ogaanay in ay iskoolaadku ay aada macnihii waxbarashadooda iyo manhajkooda u sareeyo waayo waxaa ka shaqeeya degmada goldogob manhajka waxbarashada ee dowlad goboleedka puntland baa ka shaqeeya
aada baa mahadsan tahay axmed cabdiweli waxaan rabaa inaan siiyo samoodo cirociro oo ka mida ardada wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha siyaado oo ah urur ay ku midaysan yihiin ardada wax ka dhigata jaamacadaha magaalada muqdisho muqdishoad ka timid degmada goldogob muddaad ku sugantaha ama maalmo kooban bal haddii aad fiirisay heerka waxbarashada dhallinyarada oo aada la sheekeysatay xogaha aad ka heshay isbedelka kaaga muuqda dhinaca waxbarashada degmada
cabdiwaaxid oo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo v o a isbedelkan ku arkay waxbarashada iyo hankay u socoto ee degmada galdogob anigu waxaan ka mid ahaa ardayda jaamacadaha wax kasoo bartay jaamacadaha soomaaliya qaarkood ku yaala sida magaalada muqdisho waxaan jaamacad ka bartay jaamacadda la yidhaahdo somalia international university oo ku taal magaalada muqdisho waxaan soo gaaray magaalada galdogob waxaan ku arkay isbedelo aada u weyn oo ka dhaqangalay xagga waxbarashada horumarinteeda waxaa ka mid a in magaaladu ay leedahay jaamacado ka furan yihiin jaamacadaha soo shaqeeyo arday ka qalin jabiso laga helo kuliyado kala duwan oo muhiim u ah dadka iyo deegaanka iyo dhammaan soomaaliba waxay leedahay iskuullo aad u badan bay leedahay waxaa ku yaala magaaladan saddex iskuul oo aada u waaweyn macaahido lagu barto shareecada islaamka ku yaala waxaa ku yaala in lagu soo kordhiyey magaalada iskuulka wax lagu baro dadka dhagoolayaasha ah oo aan horey degmada uga jirin laakiin uu yahay wax kusoo kordhay deegaanka waxaa kaloo aan aada u arkay waxaa weeye dad waxaa jira jaamacada kasoo qalinjabiyey baajir kasoo qaatay magaalooyinka kamid soomaaliya sida ama booraf ha noqoto boosaaso ha noqoto hargeysa ha noqoto dib ugu soo noqday degmada galdogob kama aysan harin waxbarashadii waxay horey usii wateen waxbarashadii iyagoo galdogob jooga ba waxay bilaabeen inay sameeyaan mastaro welibana dhabala mastaro qaarkood markaan la sheekaystana waxay ii sheegeen inay jaamacado ay ka qaateen sida jaamacadda la yihahda american open university oo ku taala xariga america jaamacadaas ayagoo goldogob joogaay wax ka barteen oo weliba masterkii ka qaateen oo ah hadda ay shahaadadii sugayaan daafacashadii boogga ayaa u tegi doonaan caasimada soomaaliyeed iyagoo goldogob jooga loo soo diraya silibiskii iyo manhajkii iyo waxbarashada loo soo dirayo maadooyinkii imtixaankii ay ku gelayaan hab online waa horumar la dhihi karo dhallinyarada goldogob waxay ku tillaabsantay inay horay waxbarashada wado aysan ka harin waxbarashadii waxaa tusaale u ah arday baaj soo qaatay aan waxbarashadii kala goynin soo shaqaynaya ehelkiisii la jooga xaaskiisii iyo caruurtiisii dhex jooga inuu qaab online jaamacadiisi u wato waa horumar aada u weyn oo kusoo kordhay waxbarashada galdogob iyo soomaaliya dhan baa la oran karaa qaabkaasi oo ah fursado noocaas way jiraan aada u badan magaaladuna sidaan kuu sheegayba waxaa kusoo kordhay waxbarashada noocaasa oo hadda ugu badantay waa iskuulkii dhogolayaashii qofka asagoo galdogob jooga inuu hab online wax ku baranayo asagoo galdogob jooga jaamacada ku yaala ingiriiska australia america canada waddamo aada nooga fogfog oo laga yaabo qofkaasi aysan u suurtagelayn inuu tago isagoo galdogob jooga soomaaliya dacalkeedasha jooga inuu waxbarashadii halkaa kasii wato waan kusoo laaban doonaa intaada ka tegin galdugob iyo bal waxa iska bedela muumin waxaad ka mid tahay ardada wax ka barata iskoolaadka ku yaala degmada bal waxbarashada dhinaca marka la fiiriyo dhalinyarada jiilkaaga ah ee haysta inay wax bartaan iyo kuwa aan helin bal farqiga udhexeeya
horta cabdi waaxid waa mahadsan tahay run ahaantii farqi weyn baa udhexeeya da-da aniga da-dayda ah kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaran laakiin markaad fiiriso degmada goldogob waxaad moodaa inay u wada siman yihiin hal iyo labo qof mooye waxay ugu wada siman yihiinna waxa ay tahay iskooladii degmada oo aada u jira badan hadday noqoto madaaristii hadday noqoto iskooladii caadiga ahaa waxaa ka hirgishan shan iyo toban iskool madaaristuna aad bay u jira badan yihiin waxa ay sahashay markaa dadkii reer goldogobeed inay intooda badan ay u dareeraan waxbarashadii oo ay fahmeen ahmiyadda ay u leedahay waxbarashada marka waxaan ta su-aasha uga jawaabaya waxay tahay horta marka koowaad waa loo wada simeeya intooda badan hal iyo labaa la helaya aada maadsantaa axmed waxaan rabaa magaalada keliya muhiimadda waxbarashada in la saaraa waxaan umalaynayaa in dadku ay muddooyinkii ugu dambeeyey laga gudbay adinka ka dhalinyaro ahaan marka aada haysataan fursado mararka iskoolka uu idiin xiran yahay deegaanada miyiga ah ee degmada geldogobka agdhow ma uga faa-iideysaan dadka reemiyiga ah ee qorista iyo akhrinta si ay u bartaan oo ma gaarsiisaan
aad baad u mahadsan tahay cabdiwaaxid annaga dhalinyaro ahaan waxbarata siiba gaar ahaan haddaan nahay maamulka ardayda cayne shamsi maanu suurtogelin mayna suurtogelin in aan samayno inaan gaarsiino dadka miyiga waxbarashada si markaan jaanis aan helno oo kale aan uga faa'iideyno laakiin suurtagal way taas waa la samayn karaa taladeenana way ku jidhaa waxaan rajaynayaa insha allah hadduu haleedno muddo aada u yar oo aan insha allah hadda aan carbaabayn inaan ku keeni doono dhalinyaro hufan aqoon leh waxtar leh oo aan suurto gelinno xilliyada ay jaaniska leeyihiin inay u baxaan deegaanada u dhow oo reemiyigu degan yihiin yaree guuraagu saa u taqaanaanba aan gaarsiino si maalmaha ay jaaniska leeyihiin u gaarsiiyaan waxyaabaha ay iyagu nafsad ahaantooda soo barteen si jaahilnimada ay uga baxdo bulshada deegaanka iyo dhammaan bulshada gobolkaba hadda laakiin taladeeda ku jirnaa ma aysan suurtogelin horeyna awal uma aysan jirin laakiin insha allah hadduu haleedmo qorshahaas waan ku tala jirnaa saasaan uga jawaab su-aashaas
samawada ciro ciro degmada galdogob inta aadan jaamacad muqdisho aadan ka bilaabin ka hor halkaanaad ka mid ahayd ardadii wax iskoolaadka wax ka baratay bal isbedelka kuu muuqda marka markii aad ka tagtay iyo hadda oo aad dib usoo laabatay
isbedelka aan ku arkay markii hore iyo hadirtan waxaa weeye waagii hore dadku waxay ku badnaayeen xagga miyiga laakiin isbedelka hadda yimid waxaa weye arkay waxaa weeye qoyskii miyi degan oo caruur badan dhalay inuu caruurtiisi qeyb ka mida usoo jibshay goobaha waxbarashada magaalooyinka ugu dhowla ha noqoto in wax kusoo bartaan in dad badan oo markii hore waxbarashada ka aaminsanaa waxyaalo kale ka aaminsanaa ama u qabayba inaysan ahaynba nolosha aas-aasiga aysan ahaynba oo dib usoo u fahmay inay waxbarashadu tahay waxaa nolosha bili-aadanku ay ku kabmato ayba ku nooshahay waxbarashadaasi markii hore goldogob aan joogi jiray iskuulle keliya maan dhigan jirin waxaan dhigan jiray qeybaha shareecada islaamka oo aanu ka baxanay macaayadda shareeca islaamka inagoo wadana secondariga iyagii iyo maadiga iyagii inaanu ku dhex wadanay goobaha shareecada islaamka macaayadda shareecada islaamka aan baranay kabacdin dadkii ay u fahameen in iyagoo maadigoodii wata inay shareecadooda wadan karaan waagi hore waxaa jidhay dadku inay dhahaan shareecada iyo ay dhahaan laiskuma wadi karo aan laiskuma wadi karoin dhahaan laakiin dadkii hadda ay fahmeen in shareecada islaamka iyo maadigiiba la isku wadi karo waxaana suurtagalnimadaasi noo fusaday inaanu shareecadiina isku wadanno maadigiina wadanno macaahidda shareecada islaamka oo laga furay magaalada guldugub sida macadka imaam albukhaari iyo macadka albayaan waagi hore magaalada waxay lahayd hal macad oo shareeco ah halkii macad oo shareecada markay ardadii buuxiyeen oo ay buux dhaafsheen waxaa loo baahday macad kale oo shareeco in la furo sida lagu kala jabsho awoodaha dhalinyarada oo aysan noqon meel cariiriyasan noqon marka waa janis asdhihi karo waagii aan waxbarananay isbedeladaas aadba u yaraayeen dadku waxay oran jireen shareeco iyo maadi laiskuma wadi karo laakiin maanta inay fahmeen shareeco laisku wadi karo maadiga laisku wadi karo xirfadihii gacanta iyo waxa kale iyo khibradihii kale laisku wadi karo aad baa loo fahmin karaa waxbarashadii maanta aad baa loo danaynayaa reemiyigii waxaad arkaysaa iyagoo waxbarashadii caruurtooda qayb usoo diraya waagi hore ahaa magaalooyinka keenaya waagi hore waxay ohan jireen waa ciidsanaynaa laakiin waxay ogaadeen caruurtan intays agdhoobnaan lahayd qayb ka mid in waxbartaan
waa soo laabatay mid ka mida jaamacadihii baad muqdisho ka timid waxbaad soo baratay maxaa deegaanka kusoo kordhinaysaa
deegaanka waxaan kusoo kordhinayaa waxaan tegay deegaan kale oo xadaarad leh meelo kaleo goobo kale waxbarasho waxaa jidha aan arkay oo aan guldahab ku jirin waxaan jeclahay waxaan deegaanka kusoo arkay aan joogi jira wax ka baranaya kusoo arkay oo guldahab ka maqa inaan keeni karo haddii xataa n aana fulin karin qorshaheedii iyo nidaamkeedii iyo tusaalaheedii keeni karo waxaa ka mid a aan guldogob aana lahayn iskuullada wax lagu baro dadka waaweyn malaha adalt iskuullada la yihahdo guldogob maleh waa isdhihi karno waxbarashada keliya waxaa maanta guldogob ka maq markaan waxbarashada aan eego xaggeed usoo dego waxaas dhihi karo guldogob waxaad keeni kardhaan ama fikir kusoo kordhin kardhaan dadka waaweyn ee marka hore nasiib aan u helin inay waxbartaan in loo furi karo iskuullo adalti ah oo dadka waaweyn u gaara si wax ugu bartaan xilliyada ay firaaqada lahayn si u bartaan isagoo loo fiirinayo qofka timeka uu janis leeyahay timeka uu leeyahay janiska si wax u barto iskuulkaasna la yidhahdo iskuulka u gaarka ah dadka waaweyn wax ku baranaya sida caadigaa kalo iskuuladka loo soo saaro in loo soo saaro si hadhowti ninkaasi waagi hore ama gabadhaasi waagi hore waxbarashada aan ka dhuntay ama waxbarashada aan aadin se dib waxbarashada ugu soo noqoto ugu soo kabato waxaan dhihi karaa markaan hoos ugu soo baxo aan qodobka waxbarashada taabto kaasaan kusoo horumarin karnaa way jidhaa waxbarashada ahayn oo aan degmada tusaale uga horkeeni karno laakiin barnaamijkeenana wuxuu yahay waxbarashada doodeeda markaasaan ugu soo gaabinaya dhalinyarada waxbarata ee iskoolaadka degmada ku wada sugan ma leedihiin iskaashi xiriir ah oo idinka dhexeeya si aada isu caawisaan dhinacii waxbarashada hadday jirto dad aan awoodi karin inay iska bixiyaan iskoolaadka oo adinka laftirkiina aada gacan qabataan
mar labaad waa mahadsan tahay runtii hortu qodobka ah ma leedihiin iskaashi degmadu intooda badan iskool kasta waxaa uu leeyahay guddi guddoomiye guddoomiye ku-xigeen afhayeen xog hayeen waxaa jira marka guddi good oo haddana kulmiya ardaydaas oo midowga guud oo ardayda ah waxay kala qaataan xogagta ay saakay ugu horeynba saakay ay soo qaateen iyagoo dhalinyaradu ay magaalada haddana si gaara ugu kulmayso haddana waxaa jira meelo gaara oo ay guddigaas ay u wada kulmaan guddigaas oo ah midka kulmiya ardayda maaha guddiga ardayda u kala gaarka ah dhalinyaraduna waa isku aragtaa iskaashiga marka waxa uu dhabeeyey ama uu hirgeliyey in degmada sanadkan ay ka qayb gasho ardayda u fadhiisata imtixaanka standard eightka tobanka kaalmood tobanka qofa ugu sareysa ina sanadkan ay kasoo dhex muuqatay degmada taasna waxaa dhigi karnaa waxaa koow u ah ama furoow ah iskaashiga ay ardaydu leedahay axmed haddii adinkoo jooga degmadii galdogob ee ku dhashay wax ku baranaya laydi yiraahdo miyigii taga oo dadkii u faa-iideeya diyaar mautiin
waa mahadsan tahay cabdiwaaxid arintaas ah diyaar noqoshada kan guddoomiye ahaan aniga xilliyada aan firaaqo leeyahay way iga go-an tahay inaan waqtigayga aan siiyo una bixiyo in aan ku horumariyo bulshadeyda tan kale oo ah dhanka ardayda ila dhigata iskoolaadka oo weliba inta badan maamulka igula jirta badankoodu waxaa laga yaabaa ra-iyada inay ka guuxayaan laakiin isxog waraysigii gudaha ahaa oo hoose in aana weli aan la samayn laakiin hadday taasi dhacdo waxaan rajaynayaa inay diyaar u noqon doonaan sida aan aniguba diyaar ugu noqday waan rajaynaya hadduu aanleedmo weliba waxaan rajaynayaa weliba inay xiliyada ay leeyihiin qeyb ka mid ay toos ugu huraan oo ay siiyaan si ay walaalahood aan waxbarashada aysa gaarin oga qaab qaataan suu sheegay gudoomiye samawada circiro waxaa jirta reemiyigu hadda horumar bay gaareen laftirkooda oo ah bulshadaas reerkaas meeshaa degan ama beesha meeshaa degan haddii dhalinyaro ay aad u badan ay ku nool yihiin in ay percentage saddex meelood laba meel oo kale ay soo dirsadaan ayna u soo diraan si ay wax uga bartaan deegaanka markaa u dhow sida goldogob buursaalax gaalkacyo hadda deegaankii markaa u dhow inkastoo ay goldogob iyo nawaaxigeeda inta badan ay usoo dirsadaan goldogob ay usoo dirsadaan arrinta kaloo ah saddex meelood meesha hadhana markii ay kuwaan waxbartaan waxay suurtogeliyaan beri ka maalin in ay xoolahaas ay shaqaalo u sameeyaan oo ay u maanaj gareeyaan management gaara ay siiyaan insha alla dualeedmana arrintaa waa u diyaarsannahay waana ka midaysan doonaa insha alla waa ka midaysnaan doonaa hadualeedmo arrintaasna waa u istaagi doonaa hadualeedmo gabagabadii barnaamijkaas kasoo gaarin samawada circiro talooyinka dhalinyarada aad weysa gaar ahaan hadday noqon lahayd in waxbarashadii ay horumariyaan inay sameeyaan hadda halka ay joogaan hal ka duwan oo ay hiigsadaan adoo soo koobaya
gabagabadii waxaan tusaale ama tala ka bixin lahaa waxaa jira ururo badan oo ka shaqeeya waxbarashada oo deegaana kale ka yimaada xiliyada fasaxa oo xagaaga jaamacadaha lasoo fasaxaan iskugu yimaada galdogob iyo deegaanada midug iskugu yimaada ama soomaaliya dhanba taas inaan la wadaago waxaan ku talin lahaa si loo helo dadka wax soo bartay ay waxbarashada ugu gaarsiiyaan dadkan waxba aan soo barano miyiga ah si loo gaarsiiyo waa in la helo qorshe degsan oo looga faa'iideyn karo dadka markay ka imaanayaan jaamacadaha dalalka kala duwan ama gobolada kala duwan ka imaanayaan oo iskugu soo noqonayaan deegaana iskugu soo noqonayaan waa inay helaan qorshe ay ku duuli karaan qorshahaasoo fududaynaya dadka aan waxba baran nidaamka ay wax u gaarsiinayan waxbarasho ha noqoto kuwii waxba aan baran jirin inay u sameeyaan qaab wax u bartaan kuwii waxbarashada ku jirayna maadooyinka iyo farsamooyinka waxyaalaha ku adagna ay dib ugu soo celin lahaayeen oo u jilcin lahaayeen o u muraajaceen lahaayeen waxaa ohan karaa waagi hore waxaase loo gaari waaye ama loo siman waaye waxaa ka mid a ururadii waxbarashada ka shaqeynaya oo tartamo ku jiray laakiin tartamadaasi waxaa jira wax ururada gaar u ah oo ururba gaarkiisa qorshihiisa gaar buu leeyahay iyo wax komana la wadaago waxaan ohan lahaa ururada waxbarashada ka shaqeeya waxyaalaha guud ay wadaagaan oo ay ugu talageleen deegaanadana ku horumariyaan inay iska kaashadaan oo qorshe mid ay ka dejiyaan oo ay dhaqangeliyaan wayna u fududahayn dhaqangeliyaan sida ka mida qaybta ka mida dadka miyiga in wax la baroo kale aqoon-yahanka degmada galdogob waxay diyaarin doonaan xilliga u dhow in galdogob iyo nawaaxigeeda laga hirgelin doono dad u baxa miyiga si dadka miyiga aan waxbarashadu la gaarin inay qayb ka mida waxbarashada gaarsiiyaan waana qorshe la diyaarin doono waxaana diyaarinaya aqoon-yahanka degmada galdogob aada amaasanta muumin ugu dambeyntii maxaad dhalinyarada aan helin fursadaha waxbarashada ee haysta wakti ay wax ku bartaan aad ugu baaqi lahayd hortu baaqiygu waa dheeraanaya baaqa aan jeedinayaa waxay tahay marka qof kasta oo wakti haysta laakiin aanan helin fursad uu wax ku barto waxaa jira goobo kale oo caqligiisa ugu siyaadin karo sida tusaale ahaan inuu isku dayo inuu wax badan akhriyo haddaa wax badan akhrisid maskaxaadu way kobcaysaa way weynaanaysaa isku day markaa haddii aadan haysan fursad iyo aad wax ku barato laakiin waqtiga aad haysato inaad geliso booskaas inaad wax badan akhriso wax badan baa ka faa'iidi doontaa noloshaada laakiin aadan isdhihin waqtiga kaa dhuminaysaa sidaada kale iyo afaaraha ay kale ku jira laakiin waqtigaa uga faa'iidayso inaad wax akhrisid
aada baa umahadsan tihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen axmed cabdiweli maxamuud guddoomiyaha ardada iskoolka caynu shamsi ee degmada goldogob muumin jaamac ciise oo ka mida ardada wax ka barata mid ka mida iskoolaadka degmada ku yaala iyo samawada ciro ciro oo ah guddoomiyaha siyaado oo ay ku midaysan yihiin arday wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho ku yaala dhammaan waxa ay marti iigu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayay degmada galdogob ee gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaana idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid a dib isaga maqli doono hadduu eebba idmo waxaanu idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah kaalmihii nabi ammaanka ee aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
nabi ammaankaasi ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
magaciisa raacsho